aad baad u mahadsan tahay walaalka sidaad la socoto howlgalkii fariidka ahaa ee xalay ka dhacay magaalada caasimada ee muqdisho islamarkaana ahaa howlgal iniqimyaasi ah oo ay fulisay mas-uuliyaddeedana sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu bannaanka soo dhigay hadalhayn la xiriirta waxa ay tahay dowladda imaaraadka carabta iyo gacmaha madow ee ay ku leedahay caalamka islaamka marka si guud looga hadlayo si gaar ah dhowr wadan oo ku yaala caalamka islaamka kuwaasoo run ahaantii la dhiban siyaasaadka islaam naciibka ku dhisan ee dowladda imaaraadka carabta wakiilka kaga tahay ee maraykanka iyo guud ahaan ee dowladaha reer yurub waxaanu insha allah si kooban falanqayntan isugu dultaagi doonnaa inaan soo bandhigno dowladda imaaraadka carabta iyo faragelinada ay ku hayso eewadamada caalamka islaamka qaar ka mida iyo si guud sida ay dowladdani xaliif dhow ula tahay maraykanka iyo dowladaha reer galbeedka marka laga hadlayo dagaalka ka dhanka islaamka iyo muslimiinta ee reer galbeedku ugu yeeraan la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada taariikhda madow iyo sooyaalka dowladdan imaaraadka carabta lagu magacaabo ee ka dhanka ah la dagaalanka islaamka waa mid aad u fog oo wakhtiyo dheer ee soo bilaabanaya run ahaantii waxaana la dhihi karaa ma jirto waddan uu maraykanku duulaan ku qaaday ama si guud dowladaha reer galbeedka ay duulaan ku qaadeen ilaa imaaraadka carabta wuxuu qayb ka ahaa duulaankaasi military ha uga qayb galaan si military ahaan oo ciidan inay halkaasi u diraan ama ha uga qayb galaan inay maalgelin sameeyaan oo ay xamladaasi militariga ah dhanka dhaqaalaha ka taageeraan ama feker iyo tale inay kaga qayb qaataan ee duulaankaasi sidaad la socoto soomaaliya kun sagaal boqol sagaashan saddexdii waxay martigelisay duulaan military oo maraykanku ku soo qaaday kaasoo watay magac been ah oo waxba kama jiraan ah oo ahaa rajis soo celinta waxaana duulaankani maraykanku uu ku doonayey inuu ku gumaysto dadka muslimka ee halkan ee ku dhaqan islamarkaana uu kaga dhiso xukuumado cilmaani ah oo dimuqraadi ah oo ku daaban maraykanka marka sidaan la soconno maraykanku markasta uu duulayo wuxuu ku duulaa isbahaysi iyo gaashaan buursi oo isagoo keligii ah way adag tahay inuu duulaan qaado oo ma jecla siyaasadda maraykanka marka laga hadlayo dowladda imaaraadka carabta marka waxay ka mid ahayd dowladihii kunsagaalboqolsagaashansaddexdii ee duulaan ee kusoo qaaday soomaaliya oo ciidan ka socda dowladda imaaraadka carabta ayaa barbar socday kuwa maraykanka ee duulaanka kusoo qaaday waa wakhti fog oo taqriiban soddon sano laga joogo hadda marka waa tusaalaha iyo xujada loo soo qaadan karo in faragelinada imaaraadka carabta ee ka dhankaa caalamka islaamka iyo inay mar weliba ku daaban tahay cadowga muslimiinta aanu ahayn wax wakhtiyo ee dhow soo bilowday waana lala socdaa dabcan maraykanku wuxuu sagaashan iyo saddexdii iyo dowladihii la socdayba ay ka geysteen ee dhulkan muslimka ee soomaaliyeed iyagoo xasuuqay dad badan oo muslimiin ah sababna u noqday in dalka ay ka barakacaan dad aad u fara badan oo dalalka dibaddiisa gaar ahaan waddamada deriska ah aaday ama kuwa u gudbay ee waddamada yurub iyo meelaha la midka ah sidoo kale dowladda imaaraadka carabta waxay qayb ka ahayd duulaankii lagu qaaday labada kun iyo kowdii wadanka muslimka afghanistan kaasoo uu maraykanku ku burburiyey imaaradii islaamiga ee halkaasi ee ka jirtay ka hor inta aanay mar kale dib ugu soo laaban talada markii ciidankii maraykanka ee halkaasi ee ku duulay lagu jebiyey halgan jihaadi ah oo socday labaatan sano oo xiriir ah marka dowladda imaaraadka carabta waxay qayb ka ahayd ciidankii nato ka socday ee ku duulay ee wadanka muslimka ah ee afghanistan sanadkii labada kun iyo saddexdii ayaana la diiwaan geliyey wujuudkii ugu horreeyey oo ciidamo ee ka socda dalka imaaraadka carabta ay ku tagaan ee wadanka afghanistan si dhow ayayna dowladdani u ahayd mid uu maraykanku ku kalsoon yahay howlaha caskariga iyo shirqool weliba oo ka dhana muslimiintana way kala qaybgelaysay sanadkii labada kun shan iyo tobanka ee dalka yemen ee dowladaha carabta ayaa duulaan ku soo qaaday iyagoo ku gambanaya magaca la dagaalanka ee kooxda xuuthiyiinta shiicada ah ee wadankaasi qaybo ka mida la wareegtay laakiin dhabtii dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal lagu soo qaaday muslimiinta yemen laguna doonayey in lagu kala irdheeyo oo oo wadankan iyo awooddiisa lagu baabi'iyo dadka muslimiinta ee halkaasi ku dhaqana ilaa i hadda waxay dhibano u yihiin siyaasaadka aalu sacuud iyo dowladda imaaraadka carabta wujuudka caskariga ee imaaraadka wuxuu xoogga saarayey oo uu saldhigyo ku lahaa ee koonfurta yemen maadaama halkaasi ay ka jirtay xukuumad kusheegi cabdirabbi haadi mansuur uu madaxda ka ahaa waxaana dowladda imaaraadka carabta koonfurta yemen ay ka hirgelisay mashaariic waaweyn oo lagu dhibaataynayo dadka muslimiinta waxay halkaasi ka aasaastay ciidamo calooshad ushaqaystayaal ah kuwaasoo hoo iyo harsiba u diiday dadka muslimiinta ee yemen ee ku dhaqan gaar ahaan koonfurta waxay sidoo kale koonfurta yemen ka furtay xabsiyo qarsoodi ah oo lagu tacdi dadka muslimiinta waxay sidoo kale dowladda imaaraadka carabta howlgelisay maleeshiyaad manaxyaal ah oo howshoodu ay tahay inay toogtaan oo ay ikhtiyaalaan culimada ducaadda iyo dhallinyarada multasimiinta ah waxay sidoo kale dowladda imaaraadka carabta ee koonfurta yemen ka hirgelisay maleeshiyaad ee la dagaalamaya ilaa ay haddana la dagaalamaya mujaahidiinta ansaaru shareeca ee qaybo ka mid a koonfurta yemen ee mar kusoo dabaalay maamul islaami ah oo shareecada islaamka ee dadka ee ku maamulayay waxay sidoo kale dowladda imaaraadka carabta doonaysaa ilaa ay haddana u xusul duubaysaa tallaabo lagu kala qaybinayo ee wadanka yemen oo ah wadan weyn sidaad la socoto waxaana ay taageeraysaa maleeshiyaad ee koonfurta kasoo jeeda kuwaasoo doonaya ama damacsan in koonfurta uu noqdo wadan ee ka madax bannaan ee waqooyiga haddii laga hadlo dhibaatada ay geysanayaan maleeshiyaadkan murtasaqada ah ee imaaraadku ku adeegto iyo saraakiisha imaaraadka ee halkaasi ku sugan run ahaantii ma ahan wax lasoo koobi karo tan iyo labada kun shan iyo tobankii ilaa i hadda waxay muslimiinta ku dhaqan koonfurta yemen dhibano u yihiin siyaasadda isla weynida iyo kibirka iyo nacaybka islaamka ku dhisan ee dowladda imaaraadka carabta maalgelinayso waxay sidoo kale dowladda imaaraadka carabta saldhig military ku leedahay ee wadanka eritrea gaar ahaan magaalada casab halkaasna ciidanka imaaraadka ee ku sugan waxay ku dhibaateeyaan dadka muslimiinta sida warbixino hore oo idaacadda islaamiga alfurqaan ka baxayba ay dadku ku dhegaysteen waxay sidoo kale dowladda imaaraadka carabta qayb ka tahay taageerada dagaal oogaha mujrimka ee lagu magacaabo xaftar kaasoo wadanka liibiya ilaa ay hadda ku dhibaateynaya dadka muslimiinta tan iyo markii dagaal ooga xaftar uu ka howl bilaabay wadanka ee liibiya dowladda imaaraadka carabta waxay usoo degdegtay taageeradiisa iyadoona ku garab siisay wax weliba uu u baahnaa mujrimkaas ilaa ay haatanna dhibaatadaasi waa ay socotaa oo waxaad la socotaa in xaftar ninka lagu magacaabo uu qaybo ka mid ah wadanka liibiya maamulo islamarkaana uu halkaasi ku dhibaateeyo dadka muslimiinta ah waxaa sidoo kale imaaraadka carabta lagu xusuusanayaa tallaabooyinkii guracanaa iyo go'aanadii adadkaa ee uu qaatay wixii ka dambeeyey markii kacdoonnadii carbeed labada kun kow iyo tobanka ay ruuxeen qaybo badan oo ka tirsan caalamka islaamka dowladdan iyadoo wakiil ka ah yuhuudda iyo maraykanka waxay go'aansatay inay maalgeliso oo ay fuliso kacdoono cagsi ku ah kacdoonadii dadka muslimiinta ay wadeen iyadoo taageeraysa saraakiil iyo generaallo dictatorship ah oo si naba aan u ogolayn in dadka muslimiinta ah ay xorriyad dareemaan waxay ahayd dowladda imaaraadka carabta ciddii maalgelisay oo taageertay afgembigii uu cabdilfataax asiisi hogaamiyaha haatan talada wadanka masar xooga ku haysta uu ku afgembiyey madaxinihii hore ee wadankaas maxamed mursi afgembigaasi markii uu dhacay waxaad xusuusataa in ciidanka militariga wadanka masar ay gumaadeen dad badan oo muslimiin ah oo ka soo horjeeday in mar kale dictaatoriyadda ay taladooda la wareegto imaaraadka carabta oo wakiilka ah dowladaha reer galbeedka gaar ahaan maraykanka ayaana ahaa ciddii taageertay afgembigaas dhaqaale fara badan iyo hubna ku garab istaagtay ilaa i hadda dowladda imaaraadka carabta waxay dusha u ridatay mas-uuliyadda ah inay la dagaalanto wax weliba oo ay ka dareento ama ay ka uriso inay islaam iyo muslimiin xiriir la leeyihiin tanina waa midda keentay in dowladda imaaraadka carabta saraakiisheedii ugu sarraysay ay u soo dirto waddankan muslimka ee soomaaliyeed kuwaasoo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku guulaysatay inay ku soo afjarto xerada goordon ee magaalada caasimadda ee muqdisho waxaad la socotaa saraakiisha halkaasi lagu laayey waxaa ka mid ahaa ninka lagu magacaabo maxamed mubaarag oo mar soo noqday ee taliyihii ciidanka imaaraadka carabta ama mashruuca imaaraadka si guud ee waddanka yemen haddana ahaa mashruuca imaaraadka iyo ciidankiisa ninka mas-uulka ka ah ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaana tani ay muujinaysaa sida dowladdani aanay marnaba uga bakhiilaynin la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta iyadoo soo safrinaysa saraakiisheeda kuwooda ugu khibradda sareeya ama garaadooyinka ugu sareeya ee ciidanka sita insha allah barnaamijyada iyo wararka soo socda ayaanu kusoo gudbin doonaa warbixino intan ka faahfaahsan oo ku aadan waxay tahay dowladda imaaraadka carabta iyo sida ay u tahay dubbaha uu maraykanku u adeegsado la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta